فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqooni iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa kowda bisha dulxija sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaan kala soconnaa fadaaisha ku jirta tobanka maalmood ee ugu horreysa bisha dulxija iyo waxyaabaha la doonaya inuu ku dadaalo qofka muslimka ah kelimad ku aadan ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah maxaan ka ognahay dagaalka fikira ay shiinaha mulxidiinta ah kula jiraan islaamka iyo muslimiinta warbixin ayaad maqli doontaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta toddobaad taxanaha dhabbaha horumarka iyo guusha kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaan kala soconnaa fadaaisha ku jirta tobanka maalmood ee ugu horreysa bisha dulxija iyo waxyaabaha la doonaya inuu ku dadaalo qofka muslimka ah waxaa kelimad ku aadan inoo soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد إن شاء الله تعالى حلقتنا waxaan ku soo qaadan doonaa arrin weyn oo u baahan baraarujin acdamu zaman baraka xilliga ugu weyn xagga barakada waqtiyada aan haysanno uguna sharafta badan allah subxaana wa tacaala agtiisa allahna ugu jacaylka badan yahay allahna uu weyneeyey ayaan ku soo qaadan doonnaa waa cashru dilxija iyo fadliga ay leedahay waa toban maalmood oo barako badan khayr badan wanaag badan darajaad sarreeya lagu gaarayo haddaba maalmaha tobanka ah waxyaalaha ku tusinaya fadiilada iyo qiimaha iyo qadarinta ay leeyihiin waxaa ka mid a allah subxaanah wa tacaala inuu ku dhaartay allah wuxuu yihi walfajr walayaalin cashr waaga ayaan ku dhaartay baryadda waaga uu baryayo iyo habeenno tobana ayaan ku dhaartay marka habeenada tobanka ah culimmada mufasiriintu waxay yidhaahdaan waa cashru dilxija wey tobanka maalmood ee bisha carafe loo yaqaano ugu horreysa ayaa la yidhaahdaa ayaa loola jeedaa walayaalin cashr allah subxaana wa tacaala shayga uu ku dhaaranayo waa shay agtiisa cadiimka ah wey allah jala jalaaluhu kuma dhaarto iyo qaymo iyo sharaf iyo qadarin weyn aan ku lahayn kuma dhaarto waxyaalaha ilaahay ku dhaaranaya waa acdamu almakhluuqaat sida cirarka iyo dhulalka iyo qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo dabaylaha buu ku dhaarta allah subxaana wa tacaala marka dhaarashada maalmahan uu ku dhaarta waxay ku tusinaysaa qiimaha ay leeyihiin maalmahaas waxyaalaha ku tusinaya maalmahan fadliga ay leeyihiin waxa weeyaan waa afdalu ayaami dunya cala alidlaaq maalmaha adduunyadoo dhan waxaa u fadli badan maalmahan tobanka ah marka habeenadooda iyo daqiiqadahooda iyo maalmahooda iyo saacadaha iyo isbuucyada ay ka kooban yihiin maalmahani waa maalmo aad iyo aad u qiimo badan acmaasha wanaagsanna allah subxaanahu wa tacaala uu ugu jacayl badan yahay marka waa mawsimun lirribxi waa xilli faa'iido wey qofku u soo jeesta ay tahay inuu fursadda uu ka faa'iidaysto xadiidka imaam bukhaari uu soo saaray min xadiidi ibni cabbaas nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiihinna axabu ilى allahi minhu fi hadihi اlayaami اlcashr qaluu wala ljihaadu fi sabiili اllah qaala wala ljihaadu fi sabiili اllah ilaa rajulu kharaja binafsihi wa maalihi walam yarjic min dalika bishay ma jiraan maalmo camalka wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala laga jacayl badan yahay maalmahan tobanka ah cashru dilxija camal wanaagsan oo la sameeyo waa maalmaha allah subxaanahu wa tacaala camalka ugu jacayl badan yahay marka maalmaha maadaama camalka ilaahay uu jecel yahay wanaagsan in la sameeyo waa in lagu dadaalaa oo juhdi badan lagu bixiyaa sidii acmaal fara badan oo wanaagsan loola imaan lahaa maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay maalmaha maruu ka jacayl badan yahayna aysan jirin camalka wanaagsan saxaabada agtooda waxaa muqarar ku ahaa camal aad u qiimo badan oo kitaabka iyo sunnaduba aada ugu soo celceliyeen oo agtooda waxa weeyaan raasik ka noqday shay sugan way garanayaan fadligiisa kaasoo ahaa aljihaadu fii sabiiliillah maxay bowrintiisa iyo fadliga laga helayay qiimaha uu leeyahay agtooda aad bay u weynayd markaasi xataa jihaad oo loo dagaalamo allah subxaana wa tacaala kelimadiisu inay sara noqoto xataa kama fadli badna miya xataa jihaadkaasi ma gaari karo ilaa qof asagu naftiisi iyo maalkiisiiba la baxay oo waxba lasoo laabano meeshii ku tegoo ku shahiiday mooyaane kaasa wax gaaraya ma laha marka maalmahan jihaadka maalmo kaa la sameeyaa ma gaari karo marka taas waxay ku tusinaysaa fadliga iyo khayrka iyo wanaagga camalka saalixa oo la sameeyaa maalmahani uu leeyahay waxay nagu dhiiragelinaysaa marka inaan juhdi badan isugu geyno sidii camalka saalixa un labalaabi lahayn maalmahan dhexdooda wey bacdu saxaaba anas ibni maalik uu ka mid yahay waxaa laga soo guuriyaa inay yidhaahdeen maalmaha tobankaa ma halkii maalinba wuxuu u dhigmaa kun maalmood maalinka carafana keliya isagu wuxuu u dhigmaaba toban kun oo maalmood marka kun maalmood camalka la samaynayo maalin kasta kun buu u dhigmayaa wey marka waa in dadaal badan aan ku bixinnaa acmaasha saalixa inaan la nimaadno waxyaalaha aadka in loogu dadaala ay tahay waxaa ka mid ah adducaa yowma carafa waasawm yowma carafa qofka aan xaajiga ahayn oo muctamirka aan ahayn soonka maalinkaa la soomaa laba sano dembigood baa lagu dhaafaa nabiga waa la weydiiyey sal allau alayh wasalam can sawmi yowmi carafa wax laga weydiiyey markaasu yukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya ilaahay wuxuu ku asturayaa dunuubtii la sameeyey labiyo tobankii biloodoo lasoo dhaafay iyo labiyo tobanka bilood oo soo socota labada waa lagu dhaafaya marka waa fursa qaaliya waa fursa waxa weeyaan maalin kasta kugu soo laabanaynin inaad gaaraysa in kale ma ogid xilliga haddii ilaahay ku gaarsiiyo ka faa'iidayso oo ku dadaal maalinkaas soonkeeda sidoo kale maalinkaas carafa waxaa aad loo badiyaa ducada maxaa yeele duca la ducaysto maalinkaa ka fiicani ma jiro xadiidka imaamu tirmidi uu soo saaray min xadiidi camar ibni shucayb can abiihi can jaddi nabigu sal allau alayh wasalam wuxuu yidhi khayru ducaa ducaau yowmi carafa wa khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir khayru ducaa baryo ilaahay la baryo waxaa u wanaagsan maalinka carafa baryaha ilaahay la baryo maalinka ducada iyo alla tuugidda in lagu dadaalo oo juhdi badan lagu bixiyo ducaduna hadda adducaa huwa alcibaada ayadaaba asalkii cibaadada ah baryuhu marka maalinkaasi sidaas uu qiimo badan yahay si guudna maalmahani waa maalmo aad iyo aad u qiimo badan qofku inuu dadaalo waxyaalaha ay tahay maalmaha in lagu dadaalo waxaa ka mid ah alikhaaru min nawaafili asalaati waasadaqa wabiri alwaalidayn wasilati alarxaam watowbati nasuux xusni inaaba in qofku badiyo salaadaha sunnada sadaqada uu badiyo acmaasha wanaagsan oo dhan uu badiyo sida waalidka loo baarnimo sameeyo qaraabadoo la xiriiriyo ilaahoo loo toobad keeno toobad nasuuxo ah ilaahay loo soo noqdo qur-aakrinta la badiyo aad qofku u dadaalo waxaa ka mida maalmaha waxyaalaha ay tahay in aada loogu dadaalo ikhaar min dikri illaahi tacaalaa ilaahay xuskiisa in la badiyo takbiirta tahliisha taxmiida qur-aan akhrinta salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam adkaaraha kala duwan in aad qofku carabkiisa ugu badiyo walidaalika nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiidka axmed uu soo saaray min xadiidi cabdullaahi bni cumar waa xadiis marka isnaadkiisu saxiix yahay wey nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu leeyay maa min ayaamin acdamu cinda allah wala axabu ilayhi min alcamali fiihina min hadihi alayaami alcashr maalmo ma jiro ka weynan badan yahay camalku alla agtii lagana jacayl badan yahay maalmahan tobankaa wey maalmahan tobanka camalka la sameeyaa wa acdamu camalin wa axabu camalin ila allah camal midka ugu weyn alla agtii oo alla agtii loogu jacayl badan yahay waa camalka maalmahan la sameeyee faakthiruu fiihinna min altahliili waltakbiiri waltaxmiid waxaad badisaan maalmaha dhexdooda towxiidka ku celceliya laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah badiyo waltakbiir allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waltaxmiid alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah badiyo maalmaha waxyaalaha marka loo baahan yahay wax carabkaa inu ilaahay dikrigiisa mar kasta ka qoyanaado badiso waxyaalaha maalmaha la badanay waxaa ka mid ah asiyaam soonka maxaa le soonku haddee assawmu lii wa ana ajzi bihi wey allah subxaanahu wa tacaala xadiisulqudsi waa kii ku yidhi soonka anaa iskale anaan abaalmarinayo marka waa camal aad u qayan badan wey inamaa yuwafa asaabiruuna ajran bikayri xisaab soonkuna min asabri buu ka mid yahay dadka saabiriintan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkooda wuxuu oofiyaa xisaab la-aan marka tobanka maalmoodba haddaad marka laga reebo maalinka tobnaad ayadu kuma jirto oo waa maalin iida lama soomi karo maalinka sagaaladna si khaas ah ayaaba soonka fadligiisa u soo arooray qofkaan xaaji ahayn maalmaha kale ee sideedda ah waa la soomi karaa waa la soomi karaa oo fadaa'isha camalka saalixa la samaynaya wanaagga badan bay ka mid tahay wey si khaasaba nasbiisan ugu soo aroorin soonkooda sheegaya laakiin waa la badin karaa waxyaa la badinayo cibaadaadka la badinayo iyo acmaasha saalixa la badinayo ayuu soonku ka mid yahay waxyaalaha loo baahanya lagu dadaalo waxaa ka mid ah tobankan maalmood aljihaadu fii sabiiliillah saaxaadka iyo huquurta in la tago cadowga ilaahay lala dagaalamo maxaa yili jihaadku markiisii hore wuxuu ahaa camal aad u fadli badan oo wax ilaahay loogu dhawaado waxyaalaha ugu sarreeya ayuu ka mid ahaa haddii maalmahan uu sii dhacana fadligiisu waa sii labanlaabmayaa wey marka in huquurta la tago cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala la dagaalamo ayaa ka mid a acmaasha la doonayo in aad iyo aad loogu dadaalo waxaa ka mid a acmaasha la rabo in lagu dadaalo dadka masaakiinta iyo danyarta in laga warqabo dadka aan iidika in la iidsiiyo waxa laga farxiyo udxiyada oo lagu dadaalo maalmahan maxay udxiyadu waa waqtigeedii maalinka tobnaad ayay ka bilaabanaysaa ilaa yaamu tashiiq way soconaysaa marka udxiyada in qofku uu la yimaado uusan fududaysan uusan ka tegtegin maxaa ajarkeeda iyo qaymaheeda aad buu u wen yahay ilaahay dhiiggaas loogu dhowaanayo oo dabxigaa loogu dhowaanayo marka qofka hadduu doonayo inuu udxiyaysto waxyaala laga raba waxaa ka mid ah in uusan maalinka bishaasi ay dhalata laga bilaabo ilaa udxiyadiisa uu gowraco uusan ciddiyihiisa jarin tintiisa jarin jidhkiisa meel ka taabanin xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi ummi salama nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu leeyahay idaa ra'aytum hilaala dilxija haddaad aragtaan bisha dilxija dhalashadeeda qofkiina uu doono inuu udxiyaysto yuusan tintiisa iyo cidiyihiisa meel ka taabanin ilaa uu udxiyadaa gudanayo la imaanayo marka insha allahu tacala waxaan isku boorinaynaa inaan ku dadaalno maalmahan oo fursadaasi aysanna seegin oo maalayacni iyo fadhikudirir iyo hadal aan qaymo lahayn aanna waktigeenna ku bixinin aan ku bixinno wax waxa weeye aakhiradeenna aan derajo sare aan ku gaarayno camalkaa saalixa aan ku wada dadaalno meel kastoo aan joogno waxa weeyaan fursaddaasi waa fursad qaali ah waa mawsim cibaadadu aad u qiimo badan tahay yeysan si markaa waxa weeyaan sibiqan ugu dhaafin si waxa weeyaan qofka uu qaflo isaga jiraysan ugu dhaafin haadaa wabilaahi towfiiq وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan جرح لأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام عبرته عما البلاد أقاصيها ودانيها عز المصاب وجرح shiinaha waa dal ka mida wadamada ilxaadka iyo diin la-aanta waxa uuna dagaal qarsoon iyo mid muuqda oo ka dhana islaamka iyo muslimiinta ka horinaya gudaha dalkiisa iyo dibaddiisa isagoo doonaya inuu dunida ku faafiyo ilxaadnimada qoraal lagu magacaabo xasan qadaamiish ayaa maqaal uu kaga hadlaya dagaalka xidhiidhaystay oo uu shiinuhu kula jira islaamka iyo muslimiinta waxa uu ku daabacay majalad lagu magacaabo tibyaan taasoo ah majalad wacyigelin oo ka hadasha mawaadiic kala duwan dadka daneeya aqaliyaadka muslimiinta ee ku dhibaataysan daafaha dunida waxay inta badan kusoo baraarugeen dhibaatada ay la nool yihiin muslimiinta ee qoor ee shan iyo labaatanka milyan ah wixii ka dambeeyey laba kun laba iyo tobankii ee uu hogaaminta shiinaha la wareegay shinjin ogaalkaas dambe ayaan gaarsiisnayn xaalada dhabta ah ee ay muslimiintaas wajahayaan ficilada guracan ee shiinaha ayaana ka daran kuwii uu horey u geystay hitler iyo kuwa la midka ah ayuu leeyahay qoraaga maqaalka mid ka mid a waxyaabaha aadka uga qarsoon muslimiinta caalamka ayaa ah sida uu qoraagu tilmaamayo fikirkan xag jirka ah ee shiinaha ku riixay inuu ku kaco gaboodfalladan iyo sidoo kale asaaliibta iyo xeerarka uu u adeegsanaya ka dhabeynta afkaartiisa uu aaminsan yahay sida uu tilmaamayo qoraaga waana gunta hoose ee uu maqaalku soo bandhigayo wixii ka dambeeyey kacdoonkii faransiiska ee kun todoba boqol sideetan iyo sagaalkii mu-asasaadka diiniga ee yurub ayaa la kulmay weerar iyo shakigelin la xidhiirta sharciyadooda iyadoo hogaamiyeyaashii qaaradda ay shacabkooda ku qanciyeen in waxa hortaagan horumarkooda ay yihiin baadariyaasha kiniisadaha noocyadooda kala duwan qarnigii sagaal iyo tobanaad ee milaadiyada cadaawadda ay shucubta yurub u qabaan kiniisadaha ayaa xoogeysatay heer ay gaartay in gebi ahaanba ay diidaan diinta kirishtanka waxaana soo baxay siyaasiyiin iyo ducaad ku baaqaya fikir calmaani ah oo dhigaya in diinta dowladdu noqoto ilxaad oo ah mid inkiraysa jiritaanka allah subxaanahu wa tacaala iyo rusushii uu soo diray kun sagaal boqol toddobiiyo tobankii awoodda iyo hogaaminta dalka ruushka waxaa la wareegay shuuciyiinta balaashifadii talada la wareegay ayaana iska diiday in wax diin ah saldhig looga dhigo dowladda qarnigii labaatanaadna dhammaan xarakaadkii qowmiga ee dalka ka jiray ayaa qaatay mabda'a markasiyada cilmaaniga ah wixii ka dambeeyey marxaladii isticmaarka sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalka qarnigii labaatanaad waxay cilmaaniyaddu noqotay mid haraysay inta badan caalamka siyaasiyiintii hogaaminaysay wadamada afrika iyo kuwa loogu yeero bariga dhexe ayaana qaatay mabda'aas cilmaaniyadda ee dhigaya in la kala fogeeyo diinta iyo dowladda dalka shiinaha waxa uu ka mid ahaa dalalkii xilligaasi qaatay markasiyada ama cilmaaniyadda waxaana madax banaanida dalkaasi ay ku dhisneed mabda-an maantana waxaa lagu tiriyaa dalka shiinaha awoodda keliya ee dunida ka jirta ee aaminsan mabda-an iyadoo la ogyahay dib u gurashadii shuuciyaddu ka samaysay caalamka mawta sitoonka oo ahaa aasaasihii jamhuuriyadda shiinaha ayaa buuggiisa guduudna waxa uu ku sheegay in mabda-a cilmaaniyadda ay tahay heerka ugu wanaagsan guud ahaan caalamka sidaasi darteedna ay habboon tahay inaan loo arkin afkaaraha markis iyo rakiisa kala duwan caqiido oo keliya ee waa in loo arkaa mid lagu shaqayn kara sida uu hadalka u dhigay si haddaba mabda-an cilmaaniyadda loogu bedelo mid waaqiciyan ka jirta dunida waxa uu aasaasihii jamhuuriyadda shiinaha tilmaamaya in mabaadi'dooda milatari ay ka mid tahay in la gumaado xoogaga cadowga oo uu midkoodna ka fakan ciqaabta maxaa yeelay buu leeyahay soo afjaridda cadowgaasi waa qayb ka mid a halganka ma ahayn arrimahan xeerar iyo nidaamyo buwaag lagu xardhay oo keliya laakiin shiinaha waxay u bedeleen waaqic muuqda iyagoo qudha ka jaray malaayiin dad ah si loo meelmariyo caqiidada ilxaadka ay dowladdani qaadatay qoraaga maqaalkan lagu daabacay tibyaan waxa uu tilmaamayaa in haddii hitler iyo staalin ay ahaayeen dilaayaashii ugu darnaa qarnigii labaatanaad ee soo maray dunida uu jiro dilaa jamaaci oo labadooda kaalinta koowaad kaga hormaray waana aasaasihii jamhuuriyadda shiinaha ee mawta sitong diraasad uu sannadkii labada kun iyo sagaalkii baahiyey bare wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka ingiriiska ayaa waxa uu qiimeyn iyo diraasad ku sameeyey dagaaladii ugu waaweynaa ee dhacay labadii boqol ee sano ee lasoo dhaafay waxa uuna baarahani ogaaday in kirishtanku ay ahaayeen kaalinta koowaad ee dilaayaasha labadaasi qarni halka mulxidiintuna ay soo galeen kaalinta labaad oo dadka ay dileen waxaa lagu qiyaasay sagaashan iyo toddoba milyan ilaa boqol konton iyo saddex milyan laakiin qoraaga maqaalka waxa uu tilmaamayaa in hal qarni oo keliya ay mulxidiintu laayeen tiro intaasi la eg halka kirishtanku muddo dhan laba qarni ay xasuuqeen boqol iyo labaatan milyan ilaa laba boqol soddon iyo toddoba milyan oo qof taasoo ka dhigan in mulxidiintu ka badnaan lahaayeen haddii laba qarni ay sii wadi lahaayeen afkaartan xagjirnimada ah ee dhigaysa in la gumaado dadka kasoo horjeeda ilxaadka waa midda hadda shiinaha ku riixaysa leenta iyo ciribtirka malaayiinta ruux ee muslimiinta iqoor inkastoo dan dhaqaale uu leeyahay shiinaha haddana dhanka kale waa awood ilxaad oo xilligan jirta doonaysana inay iyadoo adeegsanaysa gumaca baaruudda ay meel marisa diinla-aantaas waana sida uu tilmaamay madaxweynaha dalka shiinaha ee xilligan oo ugu baaqay dowladdiisa inaysan marnaba oggolaan in la soo dhoweeyo wax diin ah sida uu hadalka u dhigay ونفسه سببنا اللي جعل عمرنا معدود هو الواحد الفرد الصمد عالي شانه لا خلي طريق الكفر قدامهم مسدود بل الغام ولا في عصا العاد واضغانا مآسم كثيرة والله يصبر المضبوط ويكتب لنا نصر والإسلام عنوانه وترجع لنا ايام طواها الزمن وتعود بها الكفر خسرانه والاسلام ربحانه وان اوتيت فيه طويل باع وقال الناس انك قد سبقت
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhowaataan qaybta toddobaad taxanaha dhabbaha horumarka iyo guusha cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya من ها هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلام xalqadeena maanta waxaan uga hadlaynaa xidhiirka wanaagsan ee lala yeesho dadka kale
من ها هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل
insaanka dabeecad ahaan waa mid u janjeeray inuu la xidhiidho dadka kale mana ku noolaan karo nololo kelinimo ah insaanku wuxuu u baahan yahay inuu si joogto ah ula xidhiidho bulshada hadday tahay sheeko bowqasho kulamo waxbarasho ama howlo ganacsi iyo kuwo dhaqaale guusha qof weliba uu ka gaaro qaybaha kala duwan ee nolosha waxa ay ku xidhan tahay sida wanaagsan uu la xidhiidho bulshada diinteena suuban ee islaamka ayaa dhiirogelisay xidhiirka wanaagsan ee ka dhexeeya bulshada muslimka ah mabaadi'da xidhiirka ee islaamka amray waxaa ka mid ah kow qaraabada oo la xidhiiriyo waa mabda' weyn oo muhiim u ah xidhiirka ka dhexeeya qaraabada kaasoo noqon kara sida hubinta xaaladaha ay ku sugan yihiin booqashadooda ama inaad wacdid adigoo adeegsanaya aaladaha casriga ah ee bulshada ku wada xidhiirto waxaa kaloo ku xidhiirin kartaa qaraabada inaad u caawisid dhaqaale ahaan labo booqashada waa mid ka mid ah waxyaabaha keenay in dadka allaah dartiisa isku jeclaadaan sidaasna ay ku helaan jaceylka iyo raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala waxaa laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiid dhiirogelinaya in alle dartii la isku booqdo وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فارصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد قال اريد اخا لي في هذه القريه قال هل لك عليه من نعمه تربها عليه قال لا غير اني احببته في الله تعالى قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه رواه مسلم
saddex booqashada dadka xanuunsan booqashada qofka xanuunsan waa mid ka mid ah waajibaadka ugu muhiimsan ee xoojinaya xiriirka bulshada nebiga calayhi asalaatu wasalaam waxaa laga wariyey وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه رواه مسلم
afar deris wanaagga waxaa looga baahan yahay dadka deriska ah inay si wanaagsan u wada xidhiiraan dhaqanka wanaagsan iska warqabka iyo iskaashiga dadka deriska ah ayaa lagu dhiirageliya diinteenna suuban nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey xadiid ka hadlaya halista ay leedahay in deriska la dhibaateeyo وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يامن جاره بوائقه متفق عليه وفي روايه لمسلم لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور
وللدين شباب يلبي هواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي sidoo kale waxaa ka mid ah arrimaha muhiimka u ah kasbashada ee ixtiraamka bulshada in qofka uu xirto dhar aad u wanaagsan sababtoo ah xirashada dharka wanaagsan ee waafaqsan aadaabta labiska islaamka wuxuu siinayaa dadka kale fariin wanaagsan oo ka tarjumaysa inaad tahay qof dhaqan wanaagsan waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha saameynta ku leh xidhiirka wanaagsan ee ka dhexeeya bulshada inaad tahay qof si wanaagsan u dhegaysta dadka kale markii ay hadlayaan sababtoo ah inaad si fiican u dhegaysato dadka kula hadlaya waa mid ka mid ah dhaqamada wanaagsan ee muhiimka u ah xiriirka wanaagsan qofka raba inuu horumariyo qaab hadalkiisa oo muhiim u ah xiriirka uu la leeyahay bulshada waxa uu ka baran karaa inuu dhagaysto muxaadaraadka ay jeedinayaan aqoon-yahanada saameynta leh maadaama xiriirka wanaagsan uu yahay mid muhiim u ah dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada diinteenna suubanna ay dhiiragelisay ahmiyadda ay leedahay isxidhiirinta waxaa laga maarmaan ah in qof walba uu ka shaqeeyo horumarinta naftiisa iyo inuu barto qaabka ugu wanaagsan ee uu dadka kula xidhiiri karo
دستور الحياة به نهج لجنة الخلد هي فاشدو قرآننا يراية يراية تعلو يراية النفس به تسمو تسمو دستور الحياة به نهج لجنة الخلد هيا فاشدو سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله لله وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا